shirka dib loogu soo celiyo odayaasha dhaqanka si meeshaan meeshuu ka gaari karo uu hore uga sii socon karo ay uga wadaan waxaan rabaa inaan idin sheego annagu dabcan arrintaas waa ka dhabaynay fursadaan idin siinay hadda fursaddii waxaan rajaynaynaa in ilaahay tawfiiqda idin waafajiyey ood haysaan meeshaan meeshii looga dhaqaaqi lahay ergadii iyo wixii kasii dhameeyey ee labadan gobol ay yeelan lahayd dabcan waxaad og tihiin in waddanku bisha sebtembar ka la rabo loona diyaariyo inuu doorasho galo la go'aamiyey in laga soo doorto deegaanada dowlad goboleedyada uu ka mid yahay goboleedka hadda halkan laga dhisayo ee hiiraan iyo shabeellada dhexe ay dhisanayaan dabcan mas-uuliyad weyn baa idin saaran markii dhankaas laga fiiro lama yidhaha safarow meeqaad maqneed safarow maxaad keentaa la yidhaha marka maxaad keentadii ay sugaysaa reer hiiraan iyo reer shabeellada dhexe waxay idinka sugayaan inaad